barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo waana maalin jimce ah soddonka bisha juulaay sannadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan barnaamijkeena duhurnimo idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadan doonno dumarkii hore iyo heesihii ay howlmaalmeedkooda ku qaadi jireen
wuxuu ka sooray herar dusheediyo halkeeyadii lahaayeen waa ka soo biligle baarka ka sanqadan bildhaandheere roobariyo
kaalimihii sugaanta iyo xubintii ciyaaraha ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo aan idin aqriyo kooxdii ugu horreysay oo ka mid ah tarjamaanno u dhashay dalka afghanistaan oo la soo shaqeeyay ciidamadii maraykanka ee ka soo dagaalamay dalka afghanistaan ayaa aroornimadii hore ee jimcaha maanta soo gaaray dalkan maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku soo dhoweeyey maraykanka in ka badan laba boqol oo isugu jiray tarjamaanadan reer afghanistaan iyo qoysaskooda kuwaas oo diyaarad gaar ahi ay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee dallas ee duleedka waqooyiga ku yaala waqooyiga virginia ee duleedka magaaladan washington dadkan ayaa la dejiyey guryo uu militariga maraykanka ku leeyahay nawaaxiga washington d c halkaas oo ay ka bilaabatay dibu dejintooda dadkan ayaa qayb ka ahaa kumanaan u dhashay dalka afghanistan oo u badnaa tarjumaano kuwaas oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay la shaqaynayay ciidankii nato gaar ahaan kuwii maraykanka ee dagaalka ka waday afghanistan soo raristooda ayaa ka dambeysay kadib markii ay nus ka mid ah dalka afghanistan qabsadeen ururka taalibaan ka gadaal kabixitaankii ciidanka nato ee dalka afghanistan boqolaal kale oo reer afghanistan ah ayaa lagu wadaa in dibudejin loogu sameeyo dalkan maraykanka toddobaadyada soo aadan nin ka mid ahaa dadka ka qayb galay dibadbaxyadii dimuqraadiyadda ee hong kong ayaa jimcaha maanta ah noqday qofkii ugu horreeyay ee loo adeegsado xeerka amniga qaranka ee dowladda dhexe ee shiinaha ay dul dhigtay dadka reer hong kong kadib markii ay maxkamad ku xukuntay ninkaasi sagaal sano oo xabsi ah tong ying hit oo ah afarilabaatan sano jir ayaa lagu helay dembi ah kicin iskuday goosasho iyo argagixisnimo kadib markii uu mooto u watay ku qaaday koox ka mid ahaa ciidamo boolis ah oo ka hortegayay dad dhigaya mudaaharaad kowdii bishii juulaay ee sanadka labada kun iyo labaatankii ninkan ayay maxkamaddu sheegtay inuu dibadbaxyada ku watay calan ay ku qornaayeen erayo ay ka mid yihiin xorey hong kong madaxweyne shi jinping ayaa xeerkani amniga qaranka u adeegsaday hong kong sanadkii hore kadib dibadbaxyo ay dadku ku dalbanayeen in dowladda dhexe ay ku dhowrto dimuqraadiyadda gobolka hong kong warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan dhegaystayaal halkaaad nagala socotaanna waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda dahornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaa inoogu martay asayne maxamuud xarbi oo ka mid ah abwaanada haweenka ah ee soo gaadhay sooyaalkii hore ee dhaqanka waxaana ka waraysan doonaa hees dhaqameedadii hooyooyinka soomaaliyeed ay ku samayn jireen kabdaha iyo hararada aloolka aqal soomaaliga iyo waxyaabihii kale lamidka ahaa iyo sidii ay dhallaanka ugu heesi jireen markaa bal ugu horrayn noo bilow kabdaha iyo aloolka iyo hararka allahuma salli calaa maxamed aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay haashin sheekh cumar good oo aan marti ugu ahay barnaamijka dhaqanka iyo soo jireenka ee aynu dhaqanka iyo daa u lahayn anigoo ka bilaabaya bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa maxamed geedka geeda u dheer laga garaaciyey galool mudhay mulaaciyey geesigeelkeenayo gobiya culima galoologu daayey geesigeelkeenayo gaari biirtaa galoologu daayey kolkay lulata lama ladawo lawga lama laabo lama lulmoodoy kolkay sayata saylaaney say maroobaade isaga la rooryoy wuxuu ka soorayey herar dusheediyo halkeeyadi lahaayeeney waa kasoo biligle baarka kasanqaday bildhaandheere roob baryo naagandaaridhaney dacay daalooley ninkeedii dabayl raaciyey wan loo dilay dugaa gurayey naagan daahan jirin jiidoy jiifta hudoy jabtooy jalowdu waa roobey heesta ayaa loo qaadayay markaa ma hararka ma kabada ma kabdaha aloolka kabdaha loo qaadiya kabdaha
haye kabdaha loo qaadiya saaxi laga keeniyey waga sujuriyey siyaaba qalka loo saariyey kolkay sayaka saylaaney say maroobaadey sagalarooryoy taas waxa weeyaan kabdaha markaa sababta ay heesaha u qaadi jireen maxay ahaayeen
waxay ahaayeen waxa loo waxa loo guuri jiray dibad guur oo tuulaha iyo tuuladan lagu nagaaday sida magaaladii may jirin waxa la samaysan jiray qabyo waxa la yidhaahdo hararadu ka mid yihiin aloolku ka mid yahay dhiguhu ka mid yihiin kabadu ka mid tahay kabadu waxay ahayd dhaqankeena markii aynu ahayn shayga ugu horeeye koowaad ee ugu wanaagsan ee hablaha loo duubo ee loo dhigo hablaha waxa loo dhigi jiray aqal baa loo dhigi jiray haye dabadeed hablaha guriga loo dhigayo kabada iyo aloolka iyo waxaa ka kow ahaa saan la odhanayo jarco oo saddex qaybood la isugu toli jiray inta la idimeeyo
guriga gudihiisa markaa lagu samayn jiray guriga gudihiisa aloolka iyo iyo kabada waa lagu goynayo lagu ilaxidhayay saanta jarcadana ilaxidhka dhinacaasaa laga gelin jiray dhinacaha ay ku tiirsanayaan dadku ayaa laga gelin jiray oo lagu xidhi jiray markaa heesaawleedda kale ee hararka lagu samayn jiray ee aloolka lagu samayn jiray iyagana kuwee ka mid ahaa hararkana waxaa kamid ahaa awskanowsa diido hooyal aryaan suuqa lagu geyney hooyal sadu lagugu baayiciney hooyal yaa sameeyey lagu odhaney hooyal baa kamid ahaa oo hararaday ahay taas haye
dabadeetana aloolku kolley wuxuu ahaa uun isaga laftiisa dee wax heesaa oo saasa ma lahayn laakiin kow heesaha kabdaha ayaa ugu hees badnaa oo heesaha kabdaha fara badnaa marka cararkuna kaasuu ahaa ta markaa hablaha waxa loo dhigi jiray qabyo qabyada markaa reerku dibad guur buu noqonayay dumarku qabyay soo guranayeen qabyadaa dibaddaa lagu samayn jiray kabada waxaa samayn jiray toban dumara ama ilaa shan iyo toban dumara ayaa xili jiroo samaynayay marka dhulku barwaaqo yahay ee xooluhu dhalaan ee caanaha laga lulayo subaga maxaa lagu heesi jiray waxaa loogu heesaya dhiisa sow maaha ha ha waxaa la odhanaya obaalayo weedhe obaalayo weedhe bay odhanaya diishuba ma diideen doob labaasaa lay aragtay doob labaasaa loo siibo oo saantu kaa mudhuuxday dooxadaa durbay daaqday dabalay kumayra catay obaalayo weedhe horaalayo weedhe ayaa la odhanayay taana
waxaa jiray in hooyadu ay ubadkeyga maaweelinayso heese ay ku maaweeliso inta hawsha kale ee guriga ay qabanayso ha ay u heesayso ee inanka matal inankaygana anigu waan u heesi jiray markaan carruurtayda dhalay maxaa ka mid ahaa markaa heesahaasi waxaa la dhabaha odhan loo jiray qaadi jiray waxaan odhan jiray hobeeya hobeey hobeeya ninkii dilay dooni maayo dad iyo qul baanu qaadan dagaal baa naga dhexeeya juddada reerkaanu joogtaan seelseel markuu reerku yahayna ee uu yar seelseelaan dareemana waxaan odhan jiray oyama seelseelkaad run mooday samiyo khayr baa dambayno sabuu rabbi soo sidaayo sareeda inoo dambayne baan odhanayay kolku ay xooluhu maqan yihiinna waxaan odhanaya haddaad gaajootay gacale hasoo gala godol maraadshe hasoo gala geelu xerada hasoo gala gaajo reebe hasoo gala ay gableeye baan odhanayay markaad u ducaynaysana maxaad ugu jirta ee duca heesa u qaadayana waxaan odhayoya sidii xayeylodeena xayow sida xorka geela ama xashida qur-aanka xayaabo ha kaa korayso baan odhanay oya gaboobo gaatiyowa garweyni kasoo baxyowa iradu geeshaysayowa adoo geeyacad ku taagan adoo lada gudub hilaabsan gaboobo gaatiyowa oya rabbiyow talku kuu duceeyo allow tagu kuu hagaago allow dari lagu yidhaado allow adan turun turoni gabdhaha marka loo heesaya laftooda maxaa la odhan jiray gabdhaha iyo gabdhahana waxaan odhan jiray ya ardoy ardoy ardoya ardaa anale gashooya ardaa iyo wanaagsaneeya oya sidii waxaan odhan jiray oya ninkooba oo haddii gulugu yidhaahdo haddaad gaadha odgabowdo ninkooba oo geela guurso oya ka guursay goobiyo culimo baana jirta kaasay ahayd sidaasay markaa ablaha iyo dhamadu kala lahaayeen ma geelii baa arooray arooro un ku raagay ha taas bee loo qaadi jiray maxay ahaydayeen mareerkiina saboola saboolun subaa ku siinin maa baaba socdaalay socdaal socod ku raagay maxaad maxaad weydoodu waalaan maxaad ani ii wareeriin maxaad weynaadow dooni baan odhanayay mareerkiina socdaalay iyo dee laba qaybood bay ahayd heestu haye tanan iminka kuusoo gaagaabinayo iyo tu dheeroo dumarku dee dumarku way kala horreeyeen haye dumarkii dee annaga naga horreeyey waxaan odhanayay hobeeya hobe hobeeya hobey hobeeya bay odhanayeen iyo hobe hobeeya hobeeya bay odhanayeen waydoodu waalaan wayaday maxaadani ii wareeri iyo maxaad weynaatay dooni bay odhan jireen waktiyada barwaaqada ee beeruhu baxaan ee hooyadu ay tumayso mooyaha waka maxaa la odhan jiray waxaan odhan jeena waxaa loo waxaa loo kolka dhagaxa la ribtayo iyo kolka mooyaha la tumaya way kala jireen marka mooyaha la tumayo waxaa la odhanayay ya maniga ana waayey ana inta lalaba timoodiyo ana waayey hadhuurka halalmooyo galeena halbaqoys laga keenay iyo iyowa iyo aniga yowdhe kaasi waa iga kaaye ku kalanka wadaaye ha iga koobin walaale igana kunya labeedha baa la odhanaya waa mooyaha marka dhagaxa la ridqayana maxaa la odhan jiray waxaa la odhanaya gabolkiiba gaabto gaabto gora ridi iyo gurayska ag tegay ayaa la odhanaya kaana markaa qaybahaas kala lahaayeen aroorka marka loo baxo ee xoolaha lasoo hoynayo guulka u galaya ama guul xokan ama guul ooman maxaa la odhan jiray markaa waxaa la odhanaya dayla foorara adoo foorara fooriigugu fooda kaa qabay oo ku foorari baa la odhan jiray kolka adhiga la wado guga la eegayo in gugu do-o adhiga marka la wado marka adhiga awshiyakadiisu way badnayd adiyow yaryare waxa kaa yaryari mayamaayurba mayacgeesala daylooy wandhala wangalaalandhala waagii baryaba waawaniyo layl baa la odhanayo kolka la wado adhigu saasuu ku socon jiray riyaha waa tan la odhanaya gurdan farasley keeda waranley garhka wiilley toora gabanley waa tan iyaga la odhanaya riyaha waxaad ka warantaa marka caanaha oo kale la lulo subaga laga bixiyo maxaa la odhan jiray caanaha subaga marka laga bixiyo waa xiir marka la lulayo wuu cagaaray dee subaga marka laga saarana xiir bay noqdaan caanuhu dhiilaha marka la lulayo sow lama qaadi jirin hees hawleed iyada lafteedu ay haweenku isku maaweelin jireen dee dhiisha sultan ahaa dhiishuba ma diideen adalaa iyo doob laba sallay aragtee la lulayo ee maanaha ku luli waaye baadaa labeen diiday masakiin lisaa leefay maanaha luloo leefay dee taasa iyagana dhiilahana lagu mara lagu lulayay oo dee maararow bay lahaayeen ha waa loo yees kolley dee waxa weeyaan horta eeg iduhu marka ay dhalaan caanuhu noocyo badan bay leeyihiin caanaha iduhu markay gurayaan sani baa la yidhaa markay dhalaan ay waxoogaa joogaana falanfalxaa la yidhaha dee riyuhu garhoodh bay leeyihiin oo caanaha markay dhalaan waa la garooriyaa caanahooda oo riyuhu garhoodh bay leeyihiin oo caanahoodu dee ma laha subag iyagu laakiin iduhu dee waxay leeyihin marka dambe ee u dambaysay subagka badiyaan marka hore ay falanfalxada yihiin gudhooda waa la xadaa subag saasa ma yeeshaan umalow darbaneen ilaaha duduub wado xamari wado malhadhgeli wada cawadii dabada hunbulayd yaanay kaa daldalan unay kula dulmarin ee markii reer guuraaga la ahaa ee dibadguurka la odhanayay dibadguur baa la odhanayay dadku dee degaan ma lahayn xoolo daaqeen buu ahaa dhulkani oo geed buu lahaa dhulku hawd buu lahaa hawdkaasi maydhaxdaa laga diiranayay oo qabyadaa laga guranayay xooluhuna dee way daaqayeen oo reerku habeenba meel buu degayey qormaa la odhanayay oo qormadaa la degayay dabadeetana sahan baa loo dirayay reerka sahankaasi markaa wuxuu ku soo arkaa lagu rarayay subaxa dambana oo sahan baa la dirayay intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo ay marti inoogu ahayd maanta cabwaanada Zaynab.
zaynab maxamuud xarbi oo ah haweenka soo gaadhay dhaqankii hore ee soomaaliyeed hal abuurkana leh barnaamijyada dambe ayaynu kusoo qaadan doonaa qaybaha beeraha iyo looda zaynab sheegtay in ay dhaqan ahaan aada u xasuusan tahay waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar dood tan iyo kulantideena dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiiyey barnaamijka sooyaalka dhaqanka haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo aan idin aqriyo kusoo dhowaada mar kale dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaana maanta kusoo qaadan doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo kooxaha sida ay u doonayaan ciyaartoyda iyo weliba kuwa ay iska iibin doonaan real madrid ayaa ka mid ah kooxaha dhowrka laacib ee maarag raalahada dhegeystayaal real madrid ayaa ka mid ah kooxaha ciyaartoyda u cusboonaysiinaya heshiiskooda qaarna dilaya waxaa ugu dambeeyey ciyaaryahan dani carvahal kaas oo kordhiyey heshiiska uu kula joogo kooxda real madrid waxa uu ciyaaryahankan difaaca midig ka ciyaara uu saxiixay heshiis uu kooxda kula joogi doono ilaa sanadka carvahal ayaa ku biiraya dhowr laacib oo iyana heshiiska u cus- cusboonaysiiya real madrid kuwaas oo kale ah lucas vasquez oo ilaa kooxda la joogi doona nacho iyo luka modrid modrij oo iyaguna saxiixay heshiisyo cusub oo ay kooxda kula joogi doonaan carvahal ayaa xilli ciyaareedka lasoo dhaafay intiisa badan isaagay kadib markii uu dhaawac culus soo gaaray waxaana hadda uu ballan qaaday in uu kooxda si wanaagsan uga muuqan doono laakiin real madrid waxa ay iska fasaxday oo ay dirtay ciyaaryahankii difaaca uga ciyaarayay tobankii sano ee lasoo dhaafay waa ciyaaryahan rafael varen varen ayaa hadal uu maanta ku qoray boggiisa instagram-ka ku sheegay in uusan ka shallaayayn tobankii sano ee uu la soo joogay kooxda real madrid haddana uu doonayo inuu bog cusub furo kadib markii uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee manchester united dhinaca talyaaniga haddii aan fiirino ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda milan ayaa baadagoob ugu jirta sidii ay u heli lahayd ciyaaryahan buuxiya booskii uu faarujiyey hakaan shalhaan olu oo u wareegay inter milan milan waxa ay doonaysaa in nambarka tobnaad ay u xirto ciyaaryahan la taya ah hakaan ama ka wanaagsan waxaana hadda la leeyahay waxa ay isha la raacaysaa ciyaaryahanka u ciyaara chelsea hakim ziyaj ziyaj ayaanan boos joogta ah ka haysan chelsea waxaana maalmihii lasoo dhaafay ayuu warbaahinta ingiriiska iyo kuwa talyaaniga sheegayeen in ay milan doonayso laakiin caqabadda ugu weyn ee hortaagan ayaa ah afartanka milyan ee yuuro ee ay duldhigtay kooxda chelsea siyaaj ayaa markii uu ku biiray chelsea aanan helin boos joogto ah isagoo kaga biiray kooxda ayax oo uu u ciyaari jiray ciyaaryahankan u dhashay dalka morocco laakiin hadda waxa ay u badan tahay in uu ka tegi doono haddii ay milan la kulanto dalabka kooxda chelsea kooxda yuventusna waxa ay loolan adag ugu jirtaa sidii ay u heli lahayd ciyaaryahanka kubad sameeyaha ah ee u ciyaara kooxda sasuolo iyo xulka dalka talyaaniga manuel locatelli locatelli ayay yuventus ku doonaysaa inay ku hesho heshiis amaah ah kadibna ay bixiso afartan milyan laba sano oo uu heshiis amaah ahaa laakiin sasuolo ayaa doonaysa in ciyaaryahankan ay isaga iibiso lacaga kaasha sidaas daraaddeed kooxaha dalka ingiriiska ee kale ah arsenal iyo liverpool ayaa diyaar la ah laakiin ciyaaryahanka ayaa sheegay in uusan doonayn kooxaha ka dhisan ingiriiska liverpool ayaa hadda noqotay kooxda ugu dambeysay ee dalab u dirtay ciyaaryahankan la arki doonay halka uu ku dambeeyo laacibkan da-da yar ee u dhashay dalka talyaaniga ugu dambayntiina ciyaaryahan paul bogba ayaa wacad ku maray in uu la sii joogi doono kooxda manchester united laacibkan ayaa tan iyo markii uu dib ugu laabtay manchester aanan si wanaagsan uga dhex muuqan isagoo ay hareeyeen dhaawacyo waxaase hadda uu doonayaa in uu kooxda lacagaha badan ka bixisay uu si weyn isaga muujiyo dhegeystayaal wararkii ciyaaraha intaa ha inoo joogeen waa tahay dhegaystayaal haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno ku soo dhowaada codka fanaanada yurub kenya
heestaasi ay ku luqaynaysay fanaanada yurub kenya ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda waxaa soo saartay zahra cabdi axmed waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo